habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso bisha mayna waa lix sannadka labada kun toddoba iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah al-shabaab oo laba ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ku gowracay meel ku dhow deegaanka biya cadde
sibil ay ahaayeen markaas oo hubkoodii iyo dareeskoodii iyo waxoodii waa ka soo tageen danabar shimaal ah oo ku saabsan qoysaskooda ayay ku soo degdegaayeen sidaas darteed baabuurkaa sibilka ay soo raaceen cadowguna waa uu kala degay meesha quracmadooba la yidhaah ou cadow kula degay inay dhinaca kale oo dhinaca galbeed ay u dhaqaajiyeen markaasna ay dileen ayaa dadku noo sheegaya sidoo kale waxaad maqli doontaan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta soo xiray kalfadhigiisii koowaad
barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida heshiis ayaa laga gaaray asteynta goob dagaalka ka dhowrsan ee gudaha siriya ayaa xalay saqdii dhexe dhaqangalay ruushka ayaa sheegay in goobahaasi ay hadda ku mamnuucan yihiin diyaaradaha isbahaysiga ee uu hogaamiye maraykanka ee ka dagaalamaya suuriya dhexdeeda afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka andrian rankina galloway ayaa v o eda u sheegay jimcihii shalay in ay soo dhoweynayaan dadaal kasta oo caalami ah oo lagu yaraynayo qalalaasahaasi kooxaha gargaarka bini'aadanimo ay awood ugu yeeshaan in ay gaaraan goobaha dadka u baahan gargaarkaasi taas oo ugu dambayntiina keeni doonta in la gaaro colaadaasi siiriya ee qaraar inay soo afjaranto
kooxda hogaaminaysa ololaha musharaxa xisbiga siyaasaddiisu ay dhexdhexaadka tahay ee dalka faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay inay dhibano u yihiin weerar weyn oo aad u abaabulnaa oo lagu jabsaday iimeylada ololaha musharaxan gacanjarayaasha macron ayaa sheegay in weerar dhinaca internetka ah oo lagu soo qaaday ololaha doorashada lagu xaday kumanaan iimaylo ah iyo dokumentiyo dhinaca dhaqaalaha ah kuwaas oo lagu baahiyey baraha internetka arrintan ayay ku sheegeen isku day lagu carqaladaynayo dimuqraadiyadda faransiiska sidii ka dhacday bay yidhaahdeen doorashooyinkii sanadkii hore ee dalkan maraykanka dukumentiyada la xaday oo lagu soo bandhigay baraha bulshada ee dhinaca internetka ayaa lagu soo beegay xilli ay maalin uun ay ka harsanaayeen wareegga labaad ee ugu dambeeya doorashada madaxtinimada dalka faransiiska doorashadan ayaa waxaa ku loolamaya musharaxa siyaasaddiisu ay dhexdhexaadka tahay emmanuel macron iyo haweeneyda ka socota xisbiga midigta fog maqiin lepen saraakiil maraykana ayaa faahfaahiyey howlgal ay ka fuliyeen duleedka muqdisho kaas oo uu kaga dhintay askari ka tirsan ciidamada gaarka ah ee maraykanka askarigan oo jimcihii lagu dilay gobolka shabeellada hoose kana tirsanaa ciidanka nevi siilka ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee soomaaliya ku dhinta tan iyo kadib dagaalkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii ee ka dhacay magaalada muqdisho kadibna laga sameeyey filankii black hong down saraakiil aqalka cad ka tirsan ayaa sheegay in madaxweyne trump uu u diray qoyska askarigii dhintay tacsi isagoo sidoo kalena mahad u celiyey ciidamada kale ee dadaalkooda muujiyey saraakiil maraykana ayaa v o eda u sheegay in laba ruux oo kale oo ka tirsan ciidamada iyo turjumaan ay weerarkaasi ku dhaawacmeen kaas oo ka dhacay deegaanka bariire ee galbeedka ka xiga magaalada afgooye taliska ciidamada maraykanka afrika ee africom ayaa sheegay in militariga maraykanka lasoo weeraray xilli ay ku guda jireen howlgal la talin iyo caawimaad isugu jiray oo ay kala qaybgalayeen ciidamada dowladda soomaaliya
guddi hoosaadka sirdoonka aqalka senadka maraykanka ee baaraya faragelinta laga yaabo in ruushka uu ku sameeyey doorashadii maraykanka ee sanadkii hore ayaa amray dhowr qof oo kaaliyayaal u ahaa donald trump inay soo gudbiyaan macluumaadka laga yaabo in uu jiray xiriir u dhexeeyey iyaga iyo ruushka carter bage oo horey trump ugu noqday la taliya dhinaca siyaasadda ah kana mid ah dadka la baarayo ayaa weeraray guddiga senadka isaga oo ku sheegay baaris been ah oo lagu maadeysto master bege oo jimcihii shalay qoraal soo saaray ayaa sheegay in haddii guddihoosaadkan uu doonayo inuu ogaado xiriir dhex maray isaga iyo ruushka ay ahayd in arrintaasi ay weydiiyaan madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama waxa uu sheegay in macluumaadka uu hayaa ay aad u yar yihiin marka loo barbardhigo macluumaadka uu ururiyey maamulkii obama tallaabadaas oo uu ugu yeeray arrin aan gebi ahaanba loo meeldayi karin in si sir ah isaga dabagal loogu sameeyo fiid wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta soo xiray kalfadhigoodii koowaad ee aqalka oo muddadii uu jiray ku guulaystay in uu samaysto xeer hoosaadkiisa inkastoo ay weli haystaan caqabado dhinaca dhaqaalaha ah wariyaheenna xasankaafi qooste ayaa warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa maanta soo xiray kalfadhigii koowaad ee aqalka sare kaasoo muddadii uu soconayey ay mudanayaasha isugu yimaadeen siddeed iyo labaatan fadhi oo howlo adag lagu qabtay iyadoo aanay mudanayaasha aqalka sare helin wax miisaaniyada ayay haddana dhinaca kale waxa ay ku guulaysteen inay diyaariyeen xeer hoosaadkii aqalkaasi ku shaqaynayey sida uu ku waramayo guddoomiyaha aqalka sare iyadoo oo sida aad og tihiin wax fara badan oo awoodihii inaga maqnayd ayaan haddana waxaan ku guulaysannay inaynu qoranno oon diyaarsanno xeer hoosaadkii aqalkani uu ku shaqayna taa waxaan leeyahay miisaaniyad maynaan helin oo wax miisaaniyada oo hawl lagu fuliyo oo aynu helni ma jirto cabdi xaashi cabdulaahi ayaa dhinaca kale sheegay inay tahay arrin aad u adag in dhaqaale la-aan la qabto howlaha aqalka sare balse waxa uu xusay in dadaal iyo iskutashi ay sameeyeen mudanayaasha aqalka sare iyo guddiyada gaarka ah lagu guulaystay in arrimaha muhiimka ah ee aqalka sare u xil saarnaa kalfadhigii koowaad si weyn looga soo dhalaalo waa arrin adag aad iyo aad u adag meel aan dhaqaala jirin in howl la dhaqaajiyo oo la meel mariyaa way adagta laakiin isxilqaanka iyo iskutashigu waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo aan leeyahay guddiyadii kala duwanaa ee ku meel gaarka ahaa howlihii aynu u dirannay way qabteen gaar ahaan waxaan mahad gaara u celinayaa guddigii xeeroosaadka oo si adag oo niyad sami ah yacni u shaqeeyey ugu dambayntii guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa sheegay in muddadii kalfadhigan ay soo wadeen ay soo wajaheen qaladaad badan hase yeeshee ay ka soo gudbeen waxaana uu ku dhawaaqay gebagabadii in kalfadhiga koowaad ee aqalka sare ee baarlamanku uu xiran yahay maanta waynu xidhanaynaa waxaanan aad iyo aad ugu rajo weyn waxoogaa khaladaad bini aadamku markuu shaqaynayo waa soo bixbixi karaa oo waa dhici kartay wayna dhacday in khaladaad yaryari jiro laakiin iyadoy taasi jirto ayaynu haddana aan ka gudubnay oo aynu shaqaynay waxalliyaale wixii maalmahan waxoogaagii ina dhex maray qof weliba ha iska iloobo innaga oo fiican caafimaad qaba isku kalsoon insha allah ilaahay aysu soo kan celiyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaanna waa washington wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegayay in laba askariga ka tirsan ciidamada milatariga soomaaliya lagu gowracay duleedka tuulada quraac madoobe ee degmada mahadaay askartan ayaa la sheegay in baabuur ay la socdeen ay kala degeen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab weerarkaasi ayaa waxaa wariyaha v o a nuur bukhaari ka waraystay taliyaha ururka soddonaad ee ciidanka milatariga soomaaliya qaybtiisa shabeellada dhexe gaashaanla sare cumar cali cadow waxa waaye laba askariya waxay kasoo tageen meesha la yidhaahdo biicaddo oo ay degan yahay ciidankaasi waxayna soo raaceen gaari shibil ah ayaguna sisteema shibil ay ahaayeen markaas oo hubkoodii iyo dareeskoodii iyo waxoodii waa kasoo tageen dana barsonaal ah oo ku saabsan qoysaskooda ayay kusoo degdegayeen sidaas darteed baabuurkaa shibilka ay soo raaceen cadowguna waa uu kala degay meesha quracmadooba la yidhaah uu cadow kula degay waxayna noo sheegeen dadku inay dhinaca kale oo dhinaca galbeed ay u dhaqaajiyeen markaasna ay dileen ayaa dadku noo sheegaya
askartaasi xaggee ka soo baxeen xaggeese kusii jeedeen askartaasi waxay kasoo baxeen biicaddo oo oo ciidanka ay ka tirsan yihiin degan yahay waxayna soo aadeen dhinaca jowhar oo ay dana barsonaal ahoo qoysaskooda ku saabsan ay usoo aadeen sistema shibil ay iska dhigeen waxay wateen dhar carabi ah ma wadan darees ma wadan hub waxay soo raaceen rakaab baabuur ah oo saakay aroorti kasoo baxaya meesha la yidhaha biicaddo meesha la yidhaha quracmadoobana cadowgaa kula dega ma garat marka cadowga kula degay waxaad kala jeedaa miya al-shabaab ha
sax miya in la gowracay sidaasaan maqalnay walahi de gowrac waaba dhib badan qofka hadduu dhimanayo adiga si kasta hau dhinto adiga waaba dhimanaya qofki soo maaha haddii cerbad lagugu dilo iyo haddii qoray lagugu dilo iyo haddii toorey lagugu dilo cadow hadduu ku dilayo waa un ku dilaya maogta ma taqaanay magacyada labadaas askari labadaas askari magacyadooda waa la helaya haddii ilah yidhaha laakiin hadda ma hayno oo anigu ma jiro meesha laakiin waa la helaya hadduu alla deegaanka biyacadde ma shabaab baa ka taliya maya shabaab kama taliyo haye deegaanada ay ku xogan yihiin shabaabka ee gobolka waa kuwe
waxay ku badan yihiin califool dheere iyo webiga meesha udhexaysa iyo quracmadooda tuulada la yidhaaho ay ay ay oo oo oo iyana ku dhow mahadaay oo ka meesha la yidhaahdo degmada mahadaay ka jirta dhinaca bari gaashaanla sare cumar cali cadow weerarkaasi lagu qaaday labadaasi askari maxay tahay jawaabta aad ka bixin doontaan bukhaari horta ma cusba ma cusba dhibaato shabaab ka timaado oo ciidanka saamaysa ma cusba wax cusub maaha waa cadow hadiya jeeraalana ayagana dhibkaasi waa uu gaaraaho laakiin waxaad moodaa xoogaa dadkooda dadkooda ayaga inay yihiin dad aan laga damqanayn oo ay ayagu hadiya jeeraalla dhibkaasi waa gaaraa mana cusba in hadda annaga dhibaatana gaarto waa uu ku tashannahay balkee waxaan u joogno meesha waa in dhibaatana gaaraysa annaguna aan naafayno cadowgaas wixii tillaabahoo la qaadayana hadda waa mid ciidanoo hadda ma sii sheegayno hadduu ilaah yidhaah kaasina waxa uu ahaa gaashaan lasare cumar cadow cumar cali cadow oo u warramayey wariyahayaga nuur xasan nuur bukhaari
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington guddiga ka tirsan aqalka senatka mareykanka ee baarista ku haya eedaha la xiriira faragelinta la sheegay inuu ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee dalkan mareykanka ee uu ku guuleystay madaxweyne donald trump ayaa amar ku siiyey dhowr ka mid ah kalkaalayaashii hore ee trump inay soo gudbiyaan dhammaan wararka la xiriira xiriir ay la lahaayeen ruushka warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo hayay jamaal axmed cusmaan
mid ka mid ah ragga baaritaanka lagu hayo ee carter bage oo horey u ahaa la taliyaha dhinaca arrimaha dibadda ee donald trump ayaa weeraray baaritaanka guddigan sida uu ku qoray warqad lasoo bandhigay jimcihii shalay mase bage ayaa ku tilmaamay baarista socota mid sal lahayn oo majaajilo kale ah bage waxa uu ku sheegay warqaddiisa in haddii xubnaha guddigani ay doonayaan faahfaahin markaasi arrinkaasi la xiriirta dhammaan xiriirka uu la sameeyey ruushku inay tahay inay weydiiyaan madaxweynihii hore ee mareykanka barack obama waxa uu sheegay in xogta uu hayo ay tahay wax aad u yar marka la barbar dhigo xogtii ay ururiyeen maamulkii obama oo uu ku eedeeyey inay si sharci darra oo si sir ah ay markaasi u ishaa falateeyeen xiriiradiisa iyo dhaqdhaqaaqadiisa iyagoo aan u haysan warqad maxkamadeed guddigan sanadka ayaa sidoo kale weydiistay xogta guddoomiyihii hore oo laha trump ee doorashadii paul manafort la taliyii hore ee trump roger stone iyo la taliyii hore dhinaca amniga ee trump michael flin dalabkoodana waxa uu qayb ka yahay baaritaanada socda labada guddi sirdoonka ee aqalka sanadka iyo saraakiil ka tirsan f b i-da ayaa baaraya dadaaladii ruushka ugu jiray inay saamayn ku yeeshaan doorashadii waddanka maraykanka ka dhacday khamiistiina agaasimaha f b i da james comi iyo agaasimaha hay-adda amniga qaranka mike rogers ayaa ariga baaritaanka la xiriira kala hadlay guddiga sirdoonka ee sanadka kulan ay labadaasi yeesheen oo albaabada u xirnaayeen waxaana uu socday muddo laba saacdood howsha guddiga ayaa hakad gashay taniyo markii uu baaritaankan faraha kala baxay guddoomiyihii guddiga david nunis oo ah mudane ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagana soo doorto gobolka california islamarkaasina ahaa kooxda kala guurka ee madaxweyne trump trump ayaa u magacaabay beij la taliye aan mushaar qaadan bishii march sanadkii saraakiishu waxay sheegeen in beij uu u gudbiyey ololihii trump xoogo siyaasadeed laakiin uusan weligii la kulmin trump beij waxa uu ka baxay ololihii trump bishii sebtembar sanadkii kadib markii safar uu ku tagay ruushka uu dhaliyey daleecayn jamaal axmed cismaan ayaana nala socodsiinayey warbixintaasi halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a washington
waa tahay dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyey inanala socodsiinaya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadli doonnaa dhibaatooyinka dhinaca amniga ah ee magaalada muqdisho ka jira gaar ahaana shilalka dhaca ee ka dhasha kala shakiga oo sababa in dadka rayadka ay ku dhintaan iyo dad mas-uuliyiinah arbacadii aynu soo dhaafnayna waxaa magaalada muqdisho lagu dilay wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska soomaaliya cabbaas siraaji barnaamijka waxaa marti ku ah jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe oo horay u ahaa taliyaha ciidanka xoogga soomaaliya waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo maxaa sababa ayay kula tahay shilalka iyo dilalka sida sahlan uga dhaca magaalada muqdisho ee dadka rayadka ay ku dhintaan ama mas-uuliyiinta qaarkoodba ay ku dhintaan hadda u mahadsantahay riwaan adiga iyo voice of americada run ahaantii waa ka udaaranayaa hal arrin maxaa yeelay aniga hadda si toosa gacanta umaayo rag badan oo iiga fiican oo iga gacmo iiga farar dhuudhuugan hawsha ayaa jira oo waa isleeyahay su-aalaha soo ku haboon laakiin haddii aan cabiro aniga siday aniga ila tahay waxaan aaminsanahay shakiga iyo khaladaadka waxa keenaya shakiga maxaa yeelay cabsida waa badan tahay waad ogtahay intaasoo sano oo qarax iyo mataqaana isqarxin lagu soo jiray taasaa marka waxay keenaysaa askariga ilaalada ah in uu khalad galo waxaa keenaysaa cabsidaas faraha badan oo mar kasta lasoo gudboonaata maalimu marka feejignaantii badnayd baa waxay keenaysaa inuu mataqaanaa uusan hubsan qofkaasi war qofkaani cadow ma yahay mase ma aha mararka qaarkoodna inta badan markaad u fiirsato khaladaasku waxay dhacaan wakti ama hameen ah ama aroortii hore ah wakti aragtidu mataqaana ay xadiran tahay marka waxaan isleeyahay saldhig waxa u ah shakigaas cabsidaas badan oo cid walba ku beeran maxaa yeele qofku waa bini-aadan meeshan markuu meel markuu waardi ka hayo wuxuu ku qasban yahay marka ugu horeysa nafsadiisa inuu difaaco intuusan qaranka iyo saaxiibadiis kaleba wax tarin taasaa marka waxay keenaysaa yani inuu degdego intuu isagu inuu isdifaaco marka anigu waxaa isleeyahay khaladka khaladaadka cabsidaas faraha badanna waa u sababa waa gartay laakiin mararka qaarkood waxaa dhacdaa xataa dad shacaba oo mootada bajaajta loo yaqaano wataa in rasaas lagu furo oo qof mas-uula oo meesha maraya ciidankiisu ay ku furaan marka dhinac kale ma la dhihi karaa sharci darro iyo siyaasad la-aan dhinaca amniga ayaa meesha ka taagan waxaasoo dhan way dhici karaan laakiin ogow nimankani bajaajka way adeegsadaan hadda inta jeer oo bajaaj dad lagu qarxiyey ama dad ay ku dileen ma malayn karin soo bajaajku marka safe maaha laftigiisu mogta baabuurta kama duwana wax kasta oo dhaqaaqa way isticmaalaan nooc kasta ha noqda ano hadda mushkileedka mu maqan laakiin bajaajka aad bay u isticmaalaan dadna waa ku dilaan waxna waa ku qarxiyaan marka taasina way keenaysaa waana naturaale waa iska caadi oo ay la mid tahay tababarka way ku xiran tahay qofsi u tababaran yahay ilaa heerku diyaarsan taasna kolley lug way ku yeelanaysa waayahay ka sokow walwalka iyo cabsida jira ma isleedahay magaalada laftirkeeda ciidanka ku sugan waxaa laga yaabaa inaanay ahayn ciidan u diyaarsan inay wax waardiyeeyaan ama ciidan qaran inaan la oran karin arrintaas laftirkeeda soo ma aha in wax laga qabto waa run ahaantii ciidankani waa ciidan muddo badan joogay ciidan cusub oo meesha hadda la keenay maaha waa ciidan markay u yaraaday shan sano lix sano joogay waxaan waayaarag ku noqday muddo badanna soo maray laakiinse haddii dhimasho waayaarag laguma noqdo maogtahay markasta taxadarkaaga inaad qabto waa ku khasban tahay laakiin ciidan cusub oo hadda la keenay maa ciidanka weligii jiri jiray oo intaasuu joogo intaasuu qaraaruso intaas ay ka dhimatay oo intaas ay ka dhaawactay runtii ma rumaysan karta inta iyaga ka dhimatay inta ka dhaawactay tirada haddii loo sheego marka arrintaasaas saldhig u ah ko waxaa saldhig kale oo meesha ku jirto oo iyadana taxgelinteeda mudan dowladda haddaa la doortay way cusub tahay ma saldhiganin malax cusub baa la sameeyey isbedel baa lagu sameeyey inkastoo ragga badankooda hadda amniga loo dhiibay ay ahay yihiin rag hore uga soo shaqeeyey oo wixii aqoon u leh haddana islamarkaas waxay u baahan yihiin dad badan baa ka dambeeyey dadkii sida loo adegsada raggii ay wada yaqiineen ma wada joogaan rag cusub baa joogso isfahan badan bay u baahan tahay marka annaga soomaalida haddaan nahay anugu markas waxaan ku dhaliilaa wax walba waxaan rabna overnight inay ku hagaagaan wax overnight ku hagaagi kara ma jira wax walba dulqaad bay u baahan yihin wax walba samir bay u baahan yihin markaasaa guusha laga gaari karaa laakiin wax overnight ku hagaagaya ma jiraan sidee loo sugi karaa amniga dadka shacabka ah iyo dadka mas-uuliyiinta ah iyadoo laga taxadarayo inaanu khaladka noocan oo kalea soo noqnoqon waa laga taxadari karaa oo aadna waa looga taxadaray waxa weeye horta tababar baa asal u ah ciidanka nabadgelyada waxaa lagama maarmaana tababar joogtaa inay qabaan tababar joogtaa in la siiyo lagu celceliyo lagu celceliyo waa ko mar labaadka waxaa laga rabaa shacabka guud ahaan inuu la shaqeeyo ciidanka si ammaan loo wadaado maxaa yeele ammaanka shacabkuna waa u baahan yahin ciidankuna waa u baahan yahin inay la shaqeeyaan oo waxa la wixii khatare dhici kara ay ay ay u gudbiyaan ciidanka maxaa yeelay haddii shacabku sida dhabtaa ay ula shaqeeyaan ciidanka waxaa shaka ku jirin khaladkuna waa yaraanaya dhimashaduna waa yaraanaysa dhaawacna waa yaraanaya laakiin ciidanku tababar lagaba maarmaan wey inay tababar joogtaa ay ku jiraan oon marna laga caajisin dadka qaarkood waxa ay ku doodayaan in magaalada muqdisho ay ciidankii ka farabateen marka la eego dadka baarlamaanka ku jira golaha wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ama taliyayaal ciidan ha noqdaan ama agaasimayaal ha noqdaan ama ha noqdaan madax kale waxay isticmaalaan ciidamo gaar ah sharikado ayaa jira diblomaasiyiin shisheeye ayaa waddanka jooga marka kumanaankaas kuna ciidanka ah ee mararka qaarkood nidaam iyo siyaasad iyo qaab ay ku shaqeeyaan aanay caddayn soo laftirkeeda dhibaato maa see lagu xadidi karaa hubkan faraha badan iyo ciidankan faraha badan ee weliba milatariga ah ee magaalada ku dhex jira wallaahi arrintaasi waa run dhibaato badan bay keenaysaa hay-ado badan oo nabadgelyada sugo ajnabiga la shaqeeyaa jira ciidamadiibaa jira guddoomiyaasha goboladan jira yani wax badan oo waxaa jira oo rag hubaysan wata oo coordination badan uusan jirin oo aan la ogeyn yaa inta ka shaqeynaya yaa inta haya oo keeni kara dhibta waa runtaa way aada bay u tahay laakiin waxaan isleeyahay ciidanka hadda jira ee jooga amase dadka hadda jira ee nabadgelyada sugaa dad cusub maaha dad cusub ma aha waa dad muddo badan kasoo shaqeynaya wuu yaryahay nin ama labaa ku cusub laakiin kolley kolley waxaa lagama maarmaan ah oo saldhig looga bixi kara hawshaasa in la helo siyaasad cad oo lagu kala hago siyaasad cad oo kala hogaamisa hay-adaha shimilkaa ee hubaysan iyo hay-adahan ciidamada qalabkiida siyaasad cad oo kala hubisa oo kala mataa kala hagta inay jirto waa lagama maarmaan jenaraale marka aad la sheekaysato dadka magaalada muqdisho waxa ay aaminsan yihiin in qofka lagu qiimeeyo gaariga uu wato iyo ciidanka u saaran waxaana suuragala qof madaxa oo baabuur yar wata inuu dhibaato la kulmi karo arrintaas soo looma baahna in wacyigelin laga sameeyo
waa loo baahan yahay in la xaqiijiyo marka ugu horeysa waa in horta la xaqiijiyo maxaan ku irahda ilaa walaa inta qofka dulqacad loo xamili karo qofka biniaadam intu xamili karo in la xaqiijiyo baabuurkan yaa la socda muxuu yahay baabuurkan ma yahay tareedkii laga baqaya ma yahay mase ma aha in la xaqiijiyo aada iyo aad bay ugu bahan tahay lamana kala garan karo kuwaan xataa askarta ay u saaran tahay badankooda rag badan oo madax madax waa madax waayihiin laakiin madax waaweyn aan ahayn baa ku jira marka iyada naftigeeda yani waxay u baahan tahay in la xaqiijiyo waxaas oo dhan wax lagu xaqiijin karo tababarka mushkilada kaloo jira waxa weeye hay-adaha dowladda iyo baarlamaanka iyo wixii dhan waa dad waa badan yahay mas-uuliyiinta meel gaara oo lagu ilaaliyo oy degan yihiin ama dagaalkooda leeyihiin ma laha taas waxay keenaysaa ciidamaha nabadciidamaha nabadgelyada inayna nin walba meel u raaci karin laakiin hadday jiri lahayd aag ama zoono ay degan yihiin si fican baa loo ilaali kari lahaa laakiin magaalada xamar ee ballaaran markii ninba meel ka dego aad bay ugu dhib badan tahay ciidamada nabadgelyada inay nabadgelyada dadkaas inay sugaan runtii aad iyo aad bay marka anigu waxaan ku talin lahaa in arrintaas laga baxo oo maxaa ku rahdaa especially baarlamaanka oo kale zoono la ogyahay loo cayino oo zoonahaas ay degaan markaasna waa la ilaalin kara si saalid baa loo ilaali karaa haddii su-aal kale aan ku weydiiyo waxyaabaha ugu badan ee hadda amni darada keenaya ka sokow dagaalka dowladdu ay kula jirto ururka al-shabaab waxaa ka mid ah in mararka qaarkood aanay jirin siyaasad amni iyo shuruuc lagu kala dambeeyo oo mararka qaarkood xataa ciidankii aanay isdhegaysanaynin ama ciidamada qaarkood aanay lahayn anshixii loo baahnaa arrimaha noocaas oo kalea ma qabtaa oo dhibaatada qayb ma ka yihiin waa arrimahaasi way jiraan laakiin sida loo sheegay ma aha ciidanku waa ismaqlaa oo amar wuu kala qaataa hadda sida ma ay ahaateen laakiin hal shay in la tixgeliya waa loo baahan yahay dalkan xaggee buu ka yimid xaggee buu joogaa xaggee buu socdaa in la ogaado aad bay muhiim u tahay war meeshaan ka nimid iyo meeshaan marayna markii loo fiiriyo aad iyo aad baa progress weyn loo sameeyey progress weyn baa la sameeyey dadkan aad ku dagaalamaysa waa dad wiilad yar yar oo weligood meel nabada arkin oo weligood dawlad arkin oo weligood nilaam arkin laakiin way ka shaqeeyaan nidaamkii meel bay soo gaareen wakti shacab wakti bay marayaan marka yani haddii la yidhahdo wixii war ma maanta hagaagto sida sheegay wax walba taanku wax walba dad laguma celin karo wax walba dhaqso laguma celin karo laakiin taan bay u baahan tahay taan bay u baahan tahay in la siiyo oo wixii taanba loo helo marka ma waxaad leedahay dhibaatada waa lagu sii jiri doonaa waa khasab dhibaatada waa lagu sii jiri doonaa ilaa la helo al-shabaab dhinaca loo helo ama laga adkaado ama laga heshiiyo martay waa waa waa khasab marka time bay u baahan tahay in la kala adkaado oo xal xal inuu yimaada waa khasab marka dhibta waa lagu jiraya ilaa xal la helayo ama laga adkaanayo ama siyaasad si uun nabad loo helayo waa khasab waa lagu jiraya waxaa la socotaa dabcan shir inuu ka dhici doono london waxyaabaha ugu waaweyn ee ajendaha shirka ka mid ah waa istaraatiijiyadda amni ee soomaaliya iyo qorshe amni oo soomaalidu ay ku midaysan yihiin in la helo waxyaabaha soo hoosgelaya waxaa ka mid ah ciidankan soomaalida sidii loo qaramayn lahaa arrintaas wakhti intee la eg ay qaadan kartaa ma isleedahay dadka soomaalidu way ku heshiin karaan inay helaan ciidan qaran oo dalkooda amnigiisa dib u soo celiya anugu hadda waxaan aaminsanahay anugu sidiisagoo optimist baanahay waxaan aaminsanahay wax walba dhinac wanaagsan baan ka aaminsanahay hal shay laakiin waa lagama maarmaan in dadka soomaalida iyo qofka siyaasiyiintaba ogaadaan ciidan siyaasaddaa dhista waa inay siyaasaddu heshiis wax ku noqoto markay ayagu heshiis noqdaan baa dadka technocratiska oo ciidanka maamula markaasay wax samayn karaan ilaa dawladda nimanka maamulka ayaa siyaasadda haya ay wax ku heshiiyeen ciidan mala heli maayo si kasta hadii la yihahdo heshiis waa inuu jiraa ay ku heshiisan yihiin in ciidan soomaaliyeed oo qaranka soomaaliyeed leeyahay oo u tababaran oo nabad sugudu suga oo mataqaanaa meel gaara ka amar qaata meelna ku tababarta in la helo waa inay siyaasiyiintu heshiis ku tahay taas markii la helo dadka mas-uuliyiinta ciidanka maamulaa si sahlan bay u samayn karaan laakiin qodobka muhiimka ah waa in siyaasiyiinta wax ku heshiiyaan taas way kan ugu muhiimsan siyaasaddu waa inay heshiis tahay marka haddii aan la helin siyaasad heshiis lagu yahay way adkaan doontaa in amniga wax laga qabtaad leedahay absolutely haddii siyaasada heshiis ahayn amniga waxba lagama qaban karo suurtagal ma noqonayso dad heshiisa wax wada qabsado dada heshiisa waxba ma wada qabsan karaan marka waa in siyaasaddu heshiis tahay oo lagu heshiiyo oo markay heshiyaanna ay u dhaafaan looga nacabudo dadka muslimka ay u xirtaateen in yidhaahdo fuliya ayaga aqoon bay uleeyihin xirfad bay uleeyihin way fulin karaan laakiin hadday siyaasad ku dhex jirto oo siyaasadda ay ku hug leedahay maba laga yaabo in la heshiiyo mana laga heshiin karo nabadna laga gaari maayo ciidamada nabadgelyaduna ma fulin karayaan waajibaadkoodii marka taas macnaheedu waxaa weeyaan in shabaab laga guulaysto wakhti ayay qaadan doontaa markaa lama dhigi karo oo oo soomaalida waxaa la yidhahdaa practically soomaalida dagaalkooduna waa dhow yahay heshiiskooduna waa dhow yahay laakiin waxaa laga maarmaana soomaalida inteeda badan boqolka toddobaatan sideetan in meel isku raaco si loo heshiiyo si looga guul gaaro dagaalkan aan ku jirno xalka waxaa weeye ummadda soomaaliyeed ayagoo siyaasiyiin leh ayagoo aqoonyahan leh ayagoo ganacsato leh waa inay go-aan ku gaarto in aan helno nabadgelyo anagu haddaan waxaan aaminsana haddii qo mawqifkaas haddaan helno si sahlan baa nabadgelyo ku gaarayna intaan kala qaybsannahay oo gobolkaa marka ka dhaca gobolka hore uu ku faraxsan yahay weliga nabad gaari maayo aad iyo aad baa umahadsan tahay jenaraal indhaqarshe aada iyo aad baa umahadsan tahay ridwaan intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijka martida mikrofoonka london inooga soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayay dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa washington haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo sahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybtii labaad sheekadii jacaylka ahayd ee dhex martay ardayga ardayadda iyo macallinkoodii oo qaybtii koowaad aynu ku maqalay toddobaadkii hore sheekada caawa waxaad ku maqli doontaan dacwaddii oo booliiska loo gudbiyey sidoo kalena ehelada iyo qaraabadu ay isugu yimaadeen gar kale oo lagu furdaaminaya arrintaasi xaalkuna wuxuu gaadhay gacanka hadal weerarkayguna saacaddan laga bilaabo bilaamay iskoolka yaraa dhigeysana haddaana diyaarad ku imanaynin berri toolaa ku imika yidhi marka adoo lugaynayo nin baan la soo hadlo yidhi askari baan ahay ninka macallinka profesorka halkaa ka dhigo yaad miinaas wadiin ashirqooloo kalead wadiin haddaad askari tahay buui ninkaa uu dhintay waxaad u qaban karta u qabo arrinkaana aabihii baa gooyey annaga maaha buui waxa gooyey
sidoo kale waxaan barnaamijka idiinku hayaa taariikh nololeedkii allaha u naxariistee fanaankii weynaa ee soomaaliyeed rashiid bulle ibraahim oo asal ahaan ka soo jeeday dalka baakistaan horta kun iyo siddeed boqol iyo lix iyo siddeetankii ayuu awoogay isagoo commershal ah baayac mustariya saylac ka soo degay saylac buu degay dabeetoo aabbahay ayaa ku dhashay saylac
aynu ku hormarno sheekadii xiisaha lahayd ee salka ku haysay jacaylka waa jacaylkii dhex maray wiil iyo gabadh ardayada oo qaybtii koowaad ee toddobaadkii hore aynu ku maqalnay in mid ka mida macallimiintii iskuulka dhigayey uu jeclaaday gabadhii ardayadda ahayd taasina ay keentay in ardaygii iyo macallinkiisii ay isku qabsadaan gabadha qaybta labaad ee caawana waxaynu ku maqli doonnaa gartii ay odayaashu gooyeen oo lagu soo afjaray in macallinku inanta ka hadho oo ardayga iyo ardayadda la isku daayo hase ahaatee go'aankii xeerbeegtidu sidii ay ku teliyeen umuu fulin macallinkii iyo gabadhii ardayadda ahaydna waxaa la sheegay inay kulmaan oo inantu ay macallinka la hayso taasina waxay ka cadhaysiisay wiilkii ardayga ahaa iyo asxaabtiisii waxaana macallinkii loogu hanjabayn gacan loo qaadi doono balan idiinku wareejiyo wariyaha v o eda ee jabuuti sagal saciid faaraax iyo maxamed barre cabdi oo ah wiilkii qisada jacaylku ku dhacday waxaanu ka bilaabayaa maalintii garta la isugu yimi iyo guddoonkii dhacay markaabaa la yidhi haddaba adigan ardayow maxaa xal ah macallinkiisi saasuu leeyahay adigiina sidaabaad leedahay marka an haddid macallinkaygiina afka ku taago iima suura galayso inaan haddana maaragtay raggii la socday ee maaragtay xaggay ka socday oo mar kastaba eegaya inaan jiljilaac muujiyo oo hadhow tule albaabka markaan ka baxna waxa ii dambeynayaan aan garanayo oon dee intaasuu nacam hawla soo geliyey oo raggan iyo iyaga maaragtay ayna saseer ka dhexayn ma suura galayso inaan maaragtay haddana aan iyaga halkmaa ku bahdilo oon marka xaaladdu markii halkaa marayso waxaan idhi mar unbaa la dhintay laba goor lama dhintee waxaan ka idhi anigu go-aankii gabadhaas arrinkii gabadha xaaladaydii iyo xaaladii macallinkaba macallinkaan dul saaran ka idhi waxuu isagu noogu wada taliyo ma ma yeelaya waxa laga hadda macalin bal hadal wuxuu macalinkii sheekadiibu si kale u fahmo wuxuu yidhi ee, uu ku mahadsan yahay maadaamuu ii daayey gabadhii maadaamuu iga hadhay ee, ardayga waan u mahad celinayaa ee, tu ka fiicanna maaragtay anaa garab ku siinaya inaanu helo buu yidhi markaa isla sheekadiisi isagoo dhamaysan waxaa halkii ka sara kacay inay keenaa beerkaya eriyo aflagaado caya macalinkii tugaysu yidhi waan baxnay Ee, ma ninka ti- qof maaha kani ee, macalin laguma tilmaami karayo nacam anaa ka naxay nacam hadallada markaa macalinka yidhi ma ninka tixgelin baa wuhi ardaygiisa oo daciifa hoos jooga cabashadiisa maxaad kaloon ka sugaynaa buhi markaa annaga markii hore waxaan kugu imanaa markaa gardarnayn markaa baa la fadhiisiyey war fadhiisasaa maahan macalinku u hadlay uunsan kasoo darara meesha maxaad ka sugaysiin Ma- sheekada way xumaatay fadhiisaa laga yidhi markaa buu yihi waan fadhiisan laakiin kelmid quraan ninkaa inadeerkaa weydiiyey markaa waa ani wuxuu sheegayo haddaan anu gardaran yihin dabka shiday iyo haddii kalena markaa waad kala ogaanaysin buri marka wuxuu war maxamedow gabadhii ayaan la-aanteed maad noolaan kartaa wuxuu yidhi, haddii uu waa noolaan karaa idhahda anaa wixii dembi oo dhan maar dusha saarnayo waana nin raali gelinaya marka inan macalimiintii kamid a ayaa yidhi macalinka ha eegin ixtiraamkiisa inanka waa in adeerkaa iyo faamigaaga maaragtay hadalkiisa ha eegin ee annaka ku horjoogin adoo naga xishoonaya ha eegin adiga marxaladaad ku sugan tahay gabadhaa la-aanteed maad noolaan kartaa mise ma noolaan kartid markaa ee, waxaan ku jawaabay gabadhaas la-aanteed haddaan noolaan karayo macalinkayga ma soo horjoogsadeenba taasoo ka dhigan ma noolaan karayo ninkii macalinka abiyaha baa yidhi ee, annaka iminka hawshii ka odayaynayno ka abbaa ee, ninka macalinkaa gabadhaa lagu dal- dib loogu arki maayo ininkuna gabadhaa nini keeni maayo ee, inigii kartid in hadda tisaad maarata ula heshiinaysiin inigay nii taallaa ninkan macalinkaana gabadhii faruu ka qaaday maanta ugu dambeyso haddii aad ku aragtiin gabadha macalinkaa dee isagaa marka yaa wada de markaa buuqa iyo burbalemka isagaa wado marka ninkii in adeerkii abaa hadlo wuxuu yihi waad fiican tahay ee, adeer waan kuuna mahad celinayaa laakiin buu yihi ninkan xaaladda aan ka arkay nin gabadhaa deynayo ilama ah annakuna maantaan ku horjoognaa inaan go-aan kala qaadanaan u baahnay gabadha anuga ambaa la heshiino amba yaana la heshiin gabadha ninka macalinkaa si uu ag joogay haddii aan maqalno maanta af baan kugu imanay laakiin berri adin baan wax kaga qabaynaa buu haddii uuna dayn karayna iminka hanoo sheego markaa dee laba qof oo is hayso oo dee isagna dhinaciisa ha ka difaactay ma annaguna dhinacayaga ka weerartanno oo dee arrin laysla ogyahay dee ha noqdo haddii uu dayn karayana iminka ha idhahda waan deynayaa annaguna saan ula heshiin annaga inoo tallaa marka macalinkii baa laga hadliyey wuxuu hi waan daayey maanta ugu dambayso gabadha arrinkii faraan ka qaaday sidaad ula heshiinaysina ula heshiiya
ilan hadalkii aabihii uu gaaray kama daba hadli karayo waa ceeb ha kama daba hadli karayo iyo maslaxad kaloo meesha taalla ma taalla hadii isdi markaa in laysla jikaar ha, in laysla jikaartamo iyo in hadii sheekadu sii socoto maahane waxay arrin kusoo afjarmayaaba arrinka ah waan kasoo dareernay arri- arrinka anagu halkii haddi kama qaadin waxaan ogaanay in macalinkii iyo gabadhii marka ay isla socdaan ee habeen maalintiisaa noogu sheegay ee, shaacii markaa adu toddobadii ilaa toddobadii barkii baa noo sheegay inankii inadeerkii ahna markaa wiila joogay arrinkii maad maad aragteen ha halkii joogin halkaa halkaaba joogeen way isla joogeen mm, si fiican ma hubtiin ha sax ka baxa buu yidhahdi habeenkii gelin dambe meelaha saddexdii iyo afartii waxayd ma garanayo habeennimo ayuu kusii daayay ninkii telefoonkii macalinkiibuu la hadlay macalinkii hurdo uu yahay macalinka telefoonkiibuu qabsaday war maxaa weyo wuxuu yihi hebelow waxaad tahay nin fiican ee lambarkii aad haysatay xajiso weerarkayguna saacaddan laga bilaabo bilaabmay ninka kula hadlayna waa hebel iskoolkii raadigaysana haddaana diyaarad ku imanaynin berri toolaa ku imin bakayni markaa adoo lugaynayo macalinkii marxalad kale u galay jahwareer reer markaas maxaa dhacay wixii dhacay kama wala hadli karin wuri mar hore ha ballantii baad ka baxday si foolka foola inaan wala hadallo arrinka haddii heshiisiya miitin dambe oon ka u yeelano ma jirto ee qaraarkii aabaha soo gaadhay amba go-aankii aabaha anagana faray fariintii aabahana ma khasaarinayno adu haddaad khasaarisay annaga wixii aabahana amraan samaynayna taasoo ahayd gacan inaan wax kaga qabano marka hore sheekadu dacwad bay iyo ee, xeer dhaqameed baad gelisay iyo odayaal arrinkiisoo kamaad bixin annagana jawaabtiina naga sug nin baan la saarloo yidhi ee, telefonka anoo hayo askari baan ahay ninka macalinka ahay profesorka halkaa ka dhigo yaad meenaas ka wadiin ee, imikadan baa niigu dhex iman dukaanka waa ni wala xidhxidhi dacwadda haddaad ka bixidiin iniga maaragtay u dhimanaya buu yidhi minaas maxaa loola jeedaa ee waxaa loola jeeda macalinkaas aad dhibaysiin oo shaqaysa kaga ciyaaraysiin ood buuq gelinaysiin ood carqalad baad markaa macalin ha shirqool oo kale aad wadiin ninkan nala hadlayna markaa maahayn markaa askariba annagu markaa uu- annagu nagu jabsanayay ka bax sheef disagsiyoga maxaa iga galay anu askari baan telefonkiiba gooyey haddaad askari tahay buu ninkaa uu dhintay waxaad u qaban karta u qabo arrinkaana aabihii baa gooyey annaga maaha buu waxa gooyey telefonkii baan goynay haddii wuxuu yidhi war saacada dambe yana beteriga telefonka saar iska seexo berri subaxana aroorta anaa kula joogaba waan seexday tod- meelaas eh, lixdii baan kacnay oo aan dukaankii furnay waxaana soo wacay mid walaalkii ah markaa buu yidhi war waan maqlay hawshaas arrinkaas waan ogahay in aan maantani la kulmo ayaan u baahnahay marka marka waa arrinkaa farahay ka baxdid waqti la- lala kulmi kara ma jiro Eh, nimankii arrinkaa ay ku heshiiyeen anigu kolka hore hawsha keligay ma wadan man ilmaadeeraday asxaabtidaa wadatay ee macalinka iyo aabahaba wala hadleen iyo faamigagaba Eh, raggaasi wixii isla gaadhay anu marka horta xaaladid ma wadajisanayna oo ma ogeyni ayagaa markaa go-aan wala gaadhay go-aankiina nimankii saaka ayaba hawl galeen ninkii macalinkii hadduu iskoolkii iminka xaafadda ka soo baxay uu iskoolkii ku maqan yahay xaalad la- meel laga qab- qaban kara ma joogto ha hawshaas sii faray ka baxay deeto waxay ku dambaysa umaan eegaynaa baan ka yidhi marka waa ninkii uu joogaay ma baxayo maanta ma shaqa tagaye mid iigu dadaalo raggaa ila kulan sii buuri markaa aday hawsha adig macalinka naga dhexaysaa macalinka uu khaldamay been baana niga sheegay dacwad markaa iyuu igu akhriyay markaa baan idhi hawsha raggi way socdeen imka ma joogaan laakiin markay duurka soo laamaan hadduu macalinkiisii soo bixin kul iyagoo madhama ay soo laamay markaasaan ka walan duurka igu soo celiyay teleefonkii baan gooyey marka toddoba cisho ilaa lix cisho markay sha- xa- xaaladdu socotay macalinkii halkii iskoolka dhigay u tegey wuxuu qortay maaragtay dacwad in maaragtay eh, rag ay u fadhiyaan maaragtay dariiq u fadhiyaan oo raggan anu aan mas-uul ka ahay oo markaa a- nacam, ammaankiisu uuna maaragtay eh, sugnayn marka shaqada intaas wuxuu yidhi, waxaan ku maqanay hawshaasaa jirto intaan iska dhammaynayo eh, si ha loo ogaado wuxuu qoray markaa dacwad waxay kasoo qoray eh, brigaadku dacwadii dhigtay waxaa la doodoonay markaa xaafadahan gelinay iyo dekaartigiina dee gabadha garanaysa markaa way sheegtay intan aad macalinkii isla buuqsantihiin intan dacwaduhu dhacayaan intan lays jiidanaye dagaalkii wax walba la dhex galayo adigu marna ma isku dayday inaad ayaan la hadasho ood iyada afkeeda ka qaado anigu macalinka baan la baxaa way guursanaya olaalo faraha ay ka qaada markaa igama yoran lakiin dib bay igu tidhi ani tan macalinka markaa igu weyneyd macalinkuna dee waxaan inuu int- intuu weliba sii buunbuuniyo uu iyada u waramayo oo iyada uga sheekeeyey wixii dhacay ha igu sii dirayo xitaa wuxuu u gaadhay uu yidhi maaragtay gabadha waan dilayaa buu yidhi oo rag buu soo dalbaday ee iskoolka waa lagu sugayaa dacwaddiiba idna maaragtay ula tagtay inima asxaabta aan nahay ay ka tiri ninkii saabuu samaynayaa waan ku dilayaa buu leeyahay waxaan ka haystana ma jire igala hadla marka anu hawshayda markaa ku jirinba isagoo markaas hadda ka faa'iidaysanaysa noo kala maarkaa f- noo kala geyn lahaa Eh, iyadana tusay inaan ahay qof xun oo markaa dee wax kastiba ay ka suuroobaan qof nacma khayru mas-uul ahoo eh, ha dee hub iska wato oo dee dagaal ku jiro marka hawshii nimankii saaxiibada markii arrinka ay keeneen waxaan ogaaday haddi xaggayga inuu wax maaragtay rajiya ay ii oolin arrinkiina weliba ana iga farabaxsan yaho niman asxaab iyo faami iyo tol cidba ay ku intaba ay ku jirto in aan hawshii haddeeta dee maaragtay sidaa iyagu u wadaan unaan ula wado ha meel laga laabto ma jiro isaatilaalku leefay maxaan jiru soo ergeeyey inteen jee daalinaayay kal iyo laab iga jecirtay markaan xiisa haatan jeera adigu keligaa jafayso ee ay jamashadu halhaatay layidhi waa naaru jeeli layidhi waa jariska xoorid layidhi waa jaamaqaabid
in toban cisho ku dhow markaa hawsha saa ku socotay ee anagu aan halkii kasoo laami weynay ayaa waxaa toosa nagala soo hadlay brigaadka markaa baa la yidhi hebel hebel soo adiga maahin hawo ani waxaan u dhiibay wiilkii aan ilmaadeer ka helo mar kasta ila joogo qada hadday tahay nacam kiniifka intaan galayaan kala maqanaan maleeyay waqtigaa salaada wuxuu yidhi waxaa anu waxba waxba- waxba ma aqaano brigaadka ciddii anigay doonaysa xal- meeshaan galo waa nin sheegay hala igu yimaado dembi aan geysto halkaa u tagana ima taalaba ee ninka haddaad wax u qaban kartiin wax u qabta shaw dacwadduna macalinka qortay ee uu ka yidhi ninkan baan ammaanka kala yahay waxay ahayd dacwad naageed kuma dhex jirto waxa uu qoray isagu macallin- inaan isku haysano natiijad maanba maaragtay imtixaano uu iga maray oon ama nood xun anba maaragtay eh, natiijo xunaan keenay oon ka cadhaysanay taas saas darteed ina maaragtay buuqan iyo problemkan uu ku bilaamay ayuu marka macallinku dacwadan uu qortay ku jiro Eh, ciidankii jadaanka meesha booliis dukaankii miday markaas jadaankii baa qaaday eh, anigay qaadeen waxay geeyeen meesha saldhigga jadaaranka markaasaa la yidhi dacwadaasaa ku- eh, yaa maaragtay kuu taallo ninkaasaad eh, ku haysaa dhib aan ama carqalad ku noqotay shaqadiisii Eh, dhib baad ku haysaa maxaa markaa ni dhexeeyo Eh, ninkii brigaadka joogay marka dacwaddii aniga ninkan isku haysanay uun isku mid ahayn baan arkay markaa baan runta sheeganaa saasaa baa jirtay Eh, aabihii baan saa wala kulannay oo dacwaddu ilaa aabbay gaadhay haa sax ninkii waxa laga yidhi aabbaha keen anigana waxa laga yidhi ciddii hawshaa nila ogeyd sheeg sheeg iminka la doonayay adoo halkii waxaan isugu imanay brigaadkii Eh, markuu ninkii brigaadiyagiisii eegay dacwaddii wuxuu yidhi dacwaddan waa dacwad jacayl maxkamaddana dacwad jacayl weli maaragtay uma gudbin Eh, noomana xidhno Eh, waxaad ku dhamaysiin buu ku yidhi marka hawshan Eh, dacwaddii markii hore aad noo keenteen ninkan macallinkaayow Eh, sidan ma ahayn iminkana waxbaa isbedelay nasaseer anbaa waxaan kuu sameynaya ku yidhi maaragtay as- xasaan waxaan kuu sameynayaa inaad dacwaddan saa iminka aada laabtid ninkana aad intaan soo kaxaynay raaligelis aada bixisid Eh, dacwaddii xitaa dee dadkii isaga la socday ayaa la yaa la weydiiyo way jirtaa layidhi aniga macallinkii saasaan markaa ku kala baxnay oo ciidankii baa markaa bergaadka ninka bergaadkaana kala saaray Eh, gabadhan wuxuu yidhi war amba ciddaad doontiin horta amba macallinka ha la heshiiyo amba maaragtay ninkan dee ardaygaasi ha la heshiiyo laakiin dacwaddaa waxaad ku dhamaysiin xeer dhaqameed ama maaragtay odayaal ku dhameeya haddii aad sii wadid buu yidhi adaa u dhimanay markaa ninkii macallinkii labadaa dacwadood isku mid maahin sidan baad maaragtay adigu ku jirtaa qalad badadaa waan laabanay markii dee waan is- halkii baan kala tagnay xaafaddan iskaga kala laabanay dacwaddiisii waxaa galay haddan odayaal waxaa la yidhi eh, macallinow hawshii sidaad marka horeba uga hadhay uga hadhsanow Eh, ninkan ardayga ardaygaayona markaa hawshiisaad markii horeba maaragtay aduu eh, dee uxood xodanaysay ambaad maaragtay dee usasabinaysay aday kuu taallaa laakiin maanta wixii ka dambeeyo hawshaas macallinka ammaan baad siinaysaa haddii musbaar sidaa u xigto adaa mas-uulka Eh, markaan soo kala baxnay eh, nisaa odayaasha hadalkii aynu- waan waan nii ducaynay saa u kala soco layidhi waxaa hawsha halkii kasii waday wiilkan inaad deerka ahayn oo macallinkii telefonka ku cesho yidhi maanta aabbahaa saasuu yidhi barnaamijkii saas kusoo afjaray maalintii horena saama kusoo afjarnay haddana waad sii wadan annaguse weli ma joojin bu kuyidhi maaragtay hawsheedii dabagalkii aan ku- markaa aan ku jirnay Eh, waxaad ka taxdirtaa bu kuyidhi inaad maaragtay agteeda iyo inta u dhow lagugu arko
alla dhaxaniyad meel ujeeda jaleeca kana wilaaye dhaxaan qalbigayga jeedal ku jiidayey oo gubaayey jigraar iyo weedha dhiifleh dhaxaan ku jalbeebanaye ha yeeshee ruux jabkiisu qadhaas u jaxaasi waayey jimiimica caashaq leeyey wuxuu ka noqdaa jogooge jalkii hore waa duruuse ileen janno way dambayeyse allah hadduu baan jaanta saaray jidkii caashaquu lahaaye jacaylka balaan qaleeyo qaleeyo alla ilaahay waa qiso la yaab leh dacwaddii ilaa booliiskay gaadhay oday dhaqameedkiina mar kale ayay gartii isugu yimaadeen oo macallinkii lagula teliyey in uu gabadha ka hadho balse weli ardayga iyo macallinka midna kama quusan gabadhii ayaan xaajaduna way sii murugtay qaybta saddexaad ee toddobaadka dambe haddii alla oggolaado waxaynu halkaa ka sii anba qaadi doonnaa wiilkii maxamed oo aan hore u ahayn maansanyahan wuxuu noqday gabyaa maansooyinka jacaylka asxaabtiisu uga dambeeyaan arrimo badan oo naxdin farxad iyo murugo ku keenayna wuu dhex dabaashay waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale oo aad u xiiso badan
qalbigaasuubaa salax habeenkii ku seexiyo naftana sasaabo ku idhi saku buu imanayay intaa samiri ilahaw
haatanna sidaan horeba idinku soo sheegay waxaynu ku maqli doonaa taariikh nololeedkii allaha u naxariistay fanaankii weynaa ee luuqda aan duugoobin samaynta laxanka iyo tumista kabankaba kaalinta sare ka gaadhay waa rashiid baluw ibraahim oo ay soomaalidu u taqaano rashiid bullo ibraahim toddobaadkii hore wuxuu ku geeriyooday magaalada hargeysa rashiid bullo wuxuu dhashay xilli ku beegan dhammaadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonkii amaba bilowgii kun sagaal boqol iyo afartankii rashiid iyo qoyskiisu waxay asal ahaan ka soo jeedeen dalka baakistaan awowgii ibraahim ayaa xeebta magaalada saylac ka soo degay sannadkii kun siddeed boqol iyo lix iyo siddeetankii isaga oo ganacsado ah kadibna waxaa magaalada saylac ku dhashay rashiid aabbihii baluw ibraahim iyo dhammaan ilmo ibraahim oo kala ahaa shan raga iyo hal gabadh sidaasi ayaanay ugu tarmeen dhulka soomaalida rashiid bullo wuxuu guursaday hal xaas oo u dhashay sagaal carruura saddex wiil iyo lix gabdhood marka laysku geeyo rashiid bullo inta uu dhalay iyo inta ay sii dhaleen waa afar iyo soddon qof oo uu ifka kaga tegey bal aynu dhegaysanna qayb yar oo ka mida waraysi dheer oo sannadkii labadii kun iyo tobankii aan magaalada hargeysa kaga duubay rashiid bullo waxaanu ku bilaabayaa cidda ay asal ahaan ka soo jeedaan qoyskiisu horta kun iyo siddeed boqol iyo lix iyo siddeetankii ayuu awoogay isagoo commershal ah baayac mustariya saylac ka soo degay saylac buu degay dabeetoo aabbahay ayaa ku dhashay saylac nin baakistaniyan ahay oo weliba jilibkayga waa khooja marka tira tirakoobkeedana la sheegana jilibka iyagoo quraataa saddex iyo labaatan milyana idinkuna idinkuna afar iyo toban siiso idin qaado hawdhe halkaasuu dabeeta baacamsarigii ka furay ilaa iyo jigjiga gawaadhi may jirin awuur baa lagu rari jiray maartay xoolaha meel shabeelle la yidhaah oo jigjiga ka hoosaso jinacsani hoosteeda meel shabeelle ayuu aabbahay dee halkaa ku guursaday wadaadee allah naxariisto hooyaday dabeeta booram uu soo wareegay barbaro haddana uu wareegay oo aqalla ka samaystay iyo boorama iyo saylac markaa commercial ayaanu ayuu awoogay ku yimid annaguna wadani halkaanu ku talanay reer muwaadiniin somalilandra ayaanu nahay aswalow asalka iyagii hore u ahaa bakistan oo jilibka layidhaha khoojiya saddex iyo labaatanka milyan ah haddii aan taariikhdaydii fanka ku horeeyo dee fankan imika iyo fankii hore isku mid ma aha fankayagii hore rikoodhina ma jirin waxna ma jirin raadiyo ma jirin kabankayaga ayaa wax walba u haaxiiso dabeete waana la kala boobi jiray heesta aanu samaynayno bil laba bilood annagoo ka shaqayna ayaanu dabeeto raadioga keeni jirnay saasay heesaha iyagii hore ku hirgaleen wakhtiyadaasi waxaa jirtay ama wakhtigaagii waayahaagii fanka waxaad usoo joogtay iyadoo fanaanka ama fanaanadu idaacadda yimaadaan deetana heesta idaacadoo keliya laga dhegaysto idaacadda miyay duubi jirto marar kale kusoo celcelin jirtay mise sila ay markaa uga baxday markastoo heestii loo baahdo fanaankii baa loo yeeri jiray waxa weeyaan berigii hore ilaa intaa afar iyo kontonkii wixii ka horreeyey ayay ahayd life oo rikoordho ayaan jirin dabeeto markaanu heesno oo taar dheeraa la odhan jiray oo idaacaddan weyn may dhisnayn taar dheeray ahayd taandhana way ahayd marka waa from microfone ilaa iyo ilaa iyo dhegta dadka ilaa hawada maalin maalin ka mida ayaan keero xasuusanaya oo qosol ahayd cabdi ducaale cabdi ayuub allahu naxariistee oo warkii akhriyaya oo kanaal suweys iyo waxa ay dagaaladii wixii ka warramaya cabdinaasirka waxa ayaa dameer agtayda kaciyey ha ha ha ha wuxuu idhaahdo warkii wuu joojiyey markuu dameerkii dhimo yidhi raalli naga ahaa dameer baa agtayda kaciyey marka waxay taasi ka dhigan tahay in dameer kaa ciyiyey toos idaacaddii uga baxayo wax kala kaantaroolaya aanu aad aad iyo aad sababtoo hees kale oo maalin dambena anagu qaadaynay ayaa kamankii darbogad iyo def baanu haynay iyo kaban quraata dabeeto calidhaara tumi jiray darbogada girin mid laydhaana def kuu tumi jiray teembadii bay isla seegeen girinoo taagan baa calidhaara halkaa madaxa kaga tiiday baalkii kana oo qaado lugtu kaga tiiday qaalinka meesha qabqabo yar baa timid annagoo iska heesanaa qabaha qabaha qaado teembadii baa yara qaldantay yaa markaasaa heestii markaan dhammaynay ayuu dhihi sanqadhii aad maqlayseen heestay ku jirtay wuli heesta waa la isku laayey meeshii ayuu diidayo wuxuu qarinayay yacni ceebta yar sanqadhii aad heesta ka dhex maqlayseenna heestay ku jirtay buu yidhi intii halkan la dhisay ayaa dee ingiriisku keenay rikoodhadii ilaahay ha u naxariisto rashiid baluw ibraahim guud ahaan barnaamijkii caweyska washingtonna dhegaystayaal waa naga intaa toddobaadka dambe intaynu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
codkaasina waxa uu ahaa fanaanka allaha u naxariisto rashiid bullo waxaana uu gabagabo u ahaa barnaamijka caweyska washington oo ay soo jeedinaysay sahre ciidla nuur halka aad kala socoteenna dhegeystayaal waa v o a mar dhow waxaan geli doonaa gabagabada idaacadda hase yeeshee aan idin maqashiyo qodobadii wararka caalamka aan idin haynay caawa heshihiisa lagu sameynayo goob colaadaha ka caagan ee gudaha suuriya ayaa xalay saqdii dhexe dhaqan galay ruushka ayaa sheegay in goobahaasi ay hadda ka xidhan yihiin diyaaradaha isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyo ee ka dagaalama suuriya afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka adrian rankin galloway ayaa v o u sheegay jimcihii shalay in ay soo dhoweynayaan dadaal kasta oo caalami ah oo lagu yareynayo qalalaasaha ka jira suuriya guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka senadka maraykanka ee baaraya faragelinta laga yaabo in ruushka uu ku sameeyey doorashadii maraykanka ee sanadkii hore ayaa amray dhowr qof oo kalkaaliyaal u ahaa donald trump inay soo gudbiyaan macluumaadka laga yaabo inuu jiray xiriir u dhexeeyey iyaga iyo ruushka kooxda hogaaminaysa ololaha musharaxa xisbiga siyaasadiisu ay dhexdhexaadka tahay ee dalka faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in ay dhibano u yihiin weerar weyn oo aad u abaabulnaa oo lagu jabsaday iimeylada ololaha musharaxan gacanyarayaasha macron ayaa sheegay in weerar dhinaca internetka ah oo lagu soo qaaday ololahooda doorashada lagu xaday kumanaan iimeelo iyo dokumentiyo dhinaca maaliyadda ah kuwaas oo lagu baahiyey baraha internetka markaana dhegaystayaal aan ku nasanno kaalimihii heesaha waa kan codka fanaanka siida cali wiike waa tahay dhegaystayaal heestaasina waxay gebgabo u tahay idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay jaamac bowle jaamaciyo anigoo nuur xasan nuur ah tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
iska daasha daasho dhulkaabo